bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan saaxiib yaal kusoo dhawaada barnaamijka taariikhda dunida oo aad toddobaadkiiba mar aad ka maqashaan idaacadda isnaay ee ah muujadeeduna siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo f m megahartis hagaag mar kale kusoo durga barnaamijka taariikhda dunida barnaamijkani taariikhda dunida waxaynu toddobaad walibaba ku ifinaa taariikhda dunida taariikhda halgamaa ama taariikhda qof aqoonyahan gaar u ah bulshada islamarkaana si weyn loo xuso barnaamijka waxaynu kusoo duljoogsanay toddobaadyadii hore oo aad la jaanqaadayseen qeybaha kala duwan ee korarka dadka ee dunida qeybaheeda kala duwan waxaynu barnaamijyadeennii hore kusoo sheekeynay islamarkaana aynu kaga soo hadalnay horumarka magaalooyin ay sameeyaan kuwa dib u dhaca badan ee aynu dalalka caalamka la jaan qaadin kuwa lacagtooda ay tahay midda dunida ugu caansan amaba loogu isticmaal ogyahay waxaynu ka soo sheekeenay oo barnaamijka iyagoo aynu kusoo duljoogsanay wadamada ugu baaxadda weyn dunida kuwa ugu qanisan iyo kuwa ugu fuquraasan ee dunida barnaamijka taariikhda dunida toddobaadkiiba mar maanta oo kale oo siin ayaad idaacaddu aad ka dhegaysataan waxaa saabarqanimadani diiradda aynu ku saari doonaa oo aynu kaga sheekeyn doonaa toddobaadkani waddanka morocco
hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxay ku dhawaaqday in cudurka covid toban iyo sagaal uu halis caafimaad ku yahay adduunka fayraska korona waa fayrus ku dhaca neef mareenka kaasoo ku faafi kara isku dhowaanshaha xirashada maaskiga waxay gacan ka geysan kartaa ka hortagga faafitaanka covid toban iyo sagaal waa inaad xirataa maaskiga marka aad ku sugan tahay goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan oo aad la joogto dadka aan gurigaaga kugula noolayn xidho maaskiga haddii aad xanuunsan tahay islamarkaana aad la falgelayso dad guriga kugula nool haddii dadku ay isugu yimaadaan hal qol ku dadaal qolku inuu leeyahay hawo ku filan wixii faahfaahinintaa dheer iyo xogihii ugu dembeeyey kala soco wasaaradda caafimaadka xusuusnow inaad qaybtaada ka qaadan karto yaraynta faafitaanka covid toban iyo sagaal
morocco waa waddan magaciisa labaad dhanka afka carabiga ah lagu yidhaahdo almagrebi waxa uu ka mid yahay waddamada caalamka waxaana loogu yeeraa boqortooyada morocco waa dal dhaca waqooyi galbeed ee afrika morocco waa dal carbeed oo badkiisa uu gaarayo toddoba boqol iyo toban kun siddeed boqol iyo konton kilomitir oo laba jibaaran haddii lagu daro lamadegaanka galbeed ee dalkaasi dhinaca ku haya amaba kaabiga ku haya waa dalka morocco shacabka ku nool waxa ay gaarayaan soddon iyo kow kun sagaal boqol sagaashan iyo saddex qof kuwaa oo gebi ahaantoodba deegaansada dalkaasi morocco morocco waxa ay soo hidmo la wadaagtaa dalalka aljeeriya dhinaca galbeed waxaa ka xiga badweynta atlantig iyo saxaraha galbeed oo ah gobol gooni ah isla markaasina ka mid ah gobollada gooni ugoosadka ah ee dalka morocco sidaasi si la mid ahna leh maamul u gaar ah oo iyagu ay isu maamul morocco waxa ay leedahay dad ka badan soddon iyo saddex dhibic siddeed milyan toddoba boqol iyo toban kun oo aynu ku sheegnay dherarka deegaan ahaaneed amaba goobaha la degaanka ah ee morocco balse lagu biiriyey galbeedka morocco oo aan ahayna goob dadku ay deegaansadaan ahna dhulka ugu ballaaran ee dalkaasi baaxaddiisaba sii weynaya caasimada dalka morocco waa rabad magaalada ugu weyn ee dalkaasina waxaa looga yeedhaa kasambalaasa waa magaalo kale oo weyn waxaa ka mid ah markash oo magaalooyinka ka mid ah tangeria sayl fez iyo meksan iyo kuwo kaloo badan morocco waxa ay leedahay taariikh madax bannaan oo taariikh ahaaneed oo madax bannaan isla markaasina lagu tilmaamo inay tahay taariikhda keliya ee dalka lagu yaqaano taariikhda dalka morocco waa mid aynan la wadaagin dalalka kale ee deriska la'a amaba jaarka la'a kuwaasi oo ay kaga madax bannaan tahay in lagu xuso taariikhaadka qadiimiga ah ee lagu diiwaangeliyey dhacdooyinka dunida iyo taariikhda dunida ee dalkaasi morocco dowladda dalka morocco waxaa lagu tilmaamaa boqortooyada dastuuriga ah waana boqortooyo ku dhisan nidaamka dastuuriga ah oo leh baarlamaan la doorto boqorka morocco waxa uu hayaa awoodda madax bannaanida oo sharci dejineed ah gaar ahaan ciidanka militariga arrimaha siyaasadda iyo arrimaha diinta dalka morocco waxaa lagu tilmaamaa dal dhan walibaba u muuqda mid diyaar u ah in kubaca dhaqaale iyo horumar uu sameeyo balse waxyaabaha lagu tilmaamo in horumaradaasi hortaagan yihiin ayaa ka mid ah inna baarlamaaniga uusan go'aan u qaadan in hal mar la sameeyo doorasho madax bannaantaa oo cidda ku soo baxdaa loo madax banneeyo dalka boqortooyada ah ee morocco dowladda iyada oo awooddaasi sharci dejinta ah ay leedahay labada dowladood iyo labada aqal ee baarlamaanka golaha wakiilada iyo golaha guurtida ayaa dalkaasi waxaa lagu tilmaamaa in uu markaasi ku madax bannaan yahay inuu yahay dalal kale baarlamaanka iyadoo dalkaasi uu leeyahay shuruudihii kala duwanaa ee dowladnimo ee dal baarlamaani leh ayaa haddana boqorka dalkaasi waxa uu soo saari karaa khaynuuno loo yaqaano dihir oo leh awood sharcigeed oo uu ku maamulayo dalka gebi ahaanba qaanuunnada uu u madax bannaan yahay boqorka markaa talada u hanaya ee dalka morocco ee boqortooyada ahi ayaana ah kuwa loo sharcigeliyo amaba loo dhaqangeliyo sida kuwa ay soo saaraan baarlamaanada labada aqal golaha guurtida iyo guud ahaanba sharci dejiyayaasha dalkaasi morocco waxa uu sidoo kale boqorka kala diri karaa baarlamanka kadib marka uu la tashto ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maxkamadda dastuuriga ah ee dalka morocco waana sharci u gaaraa dalkaasi isla markaasina uu ka mid yahay taariikhaadka la diiwaangeliyey ee dalka morocco aanan cidna kula wadaagin inna boqorka dalka ka arrimiya uu kala diri karo baarlamaanka iyo qeybo hay-adaha dastuuriga ka mid ah iyada oo laga talagelinayo kulamana uu la qaadanayo ra-iisul wasaaraha iyo weliba madaxda maxkamadaha dastuuriga ah ee dalka ka jira taa oo looga go-aan qaadan karo xaalad adag mid fudud iyo mid markaa taaganba ee dalka morocco dalkani asalkiisa loogu yeeri jiray almagrib ee markii dambeba loogu magacdaray morocco amaba boqortooyada morocco kana mid ah dalalka dhinaca ku haya africa balse loo xisaabiyo dalalka carbeed ayaa waxa uu taariikhaad kala duwani ka sameeyey dhanka sharciyada iyo kala dambeynta boqortooyada waxa uuna ka mid yahay dalalka boqortooyeysan ee carabta dalalka carbeed ee leh boqortooyada ayaana morocco ku tilmaama mid si weyn u ilaaliya ahaanshaha boqortooyo islamarkaasina waxaa loo madax baneeyaa cid weliba oo ku fadhisa kursiga boqortooyada inay dalka ku maamusho sharci kaa oo loo marayo hay-adaha dastuuriga ah iyo baarlamaanada kala duwan ee morocco sidoo kale waxa uu dalkani leeyahay dhammaan waxyaabaha nolosha bini-aadamka asaasiga u ah oo ay ka mid yihiin garoomo waaweyn waxbarasho iyo goobo caafimaada dalka boqortooyada morocco waxa uu leeyahay taariikh si gaara loo diiwaangeliyey taasi oo aanan jirin dal la wadaaga islamarkaana loogu nisbeeyo in qeyb ka mid ah taariikhda dalka morocco uu dal kale ka geystay horumarkaasi intaasi haynoo joogto taariikhda guud ahaan ee dalka morocco aynu sheeda sare ka eegnay markaana waxaynu si hoose uga sheekeyn doonaa caasimadda dalkaasi morocco ee rabad waa caasimadda waddanka morocco iyo magaalada ugu weyn ee ku taala waddankaasi oo leh bulsho ka badan labada kun iyo afariyo toban waxaa looga hadlaa luuqado kala duwan oo ay ka mid tahay berberka waa magaalada caasimadda ah ee morocco iyo magaalada tobnaad ee ugu weyn oo ay ku nool yihiinna dadweyne gaaraya amaba ka badan dadweynaha ku nool magaalooyinka kale ee dalkaasi morocco qiyaastii shan kun iyo siddeed boqol oo qof ayaa lagu tilmaamaa dadka ku nool oo keliya caasimadda dalkaasi ee rabad iyo dadweynaha magaalooyinka ka badan hal dhibic laba milyan ayaa lagu tilmaamaa in ay ka sarrayso magaaladani sidoo kale waa caasimadda caasimadaha gobolka rabad selle kaneerta magaaladu waxa ay ku taalaa badda atlantig ee ku taallaa webiga bugo rigreg magaalada ugu weyn ee magaalooyinkaasi hayaana loogu magacdaray rabad magaaladani hayaa dhanka kale lagu tilmaamaa inay tahay magaalada ugu weyn ee kaabta dhaqaalaha oo ku dhaqdhaqaaqayo dalkaasi morocco waxaana sidoo kale la sheegaa in dadka ugu badan ee halkaasi ku nool ay yihiin kuwa dalka ka caabiya wax soo saarka iyo horumarada kala duwan ee morocco walow horumaro sidaasi loo sii weyneeya aanan lagu tilmaamin taariikhaadka la diiwaangeliya ee dalka morocco magaalada tani ee rabad ee dalka morocco ayaa dhanka kale la sheegaa in caasimad ahaan ay buuxisay shuruudihii ugu macquulsanaa oo ay kaga mid noqon lahayd caasimadaha ugu waaweyn ee wadamada carabta gaar ahaan kuwa boqortooyadu dalka morocco waxaa sidoo kale loo diiwaangeliyey in uu qayb ka yahay dalalka ugu soo cadcadaha dhanka iyo caasimadaha ugu quruxda badan ee horumarada sameynaya walow ay ragaadiyeen waxyaabo badan oo dibudhacyo ku sababay dalkaasi magaaladani tan ee gaarka ah ee caasimada dalka marooke ee rabadna waxaa si weyn loogu tilmaamaa in qeybo ballaaran ay ka qaadatay kubaca dhaqaalaha walow la tilmaamayo in dadka ugu badan halkaa ay ku nool yihiin islamarkaasina aynan lahayn wax sii ballaarasho dhuleed ah oo ay magaaladaasi samaynayso waxaana guud ahaanba dalka morocco lagu dhaleeceeyaa amaba lagu tilmaamaa in dhululka waaweyn ee saxaraha aynan fidis u samayn amaba laga raadin in lagu ballaariyo magaaladaasi dalka morocco ayaa waxa uu soo maray marxalado kala duwan kuwa adag oo soo maray dalkaasi iyo kuwa horumaraba waxaase la tilmaamaa in marxaladihii ugu adka ay ahaayeen dhanka siyaasadda morocco waxaa sidoo kale la tilmaamay in haatan ay sameynayso horumar dhinacyo badan taabanaya haba ugu badnaatay heshiisyo kala duwan wararkii ugu dambeeyey ee ka soo baxa wargeysyada dalka morocco ayaa haatanna waxaa lagu sheegay in taariikhdii ugu weyneed ay halkaasi ka samaysay kaasi morocco maadaama morocco iyo shiinaha si wada jir ah ay u yeesheen shir lagu xoojinayo iskaashiga wadamadaasi morocco iyo shiinaha ayaa halkoodii kasii wadaya wadahadaladii bilowday maalintii jimcaha ahayd si ay u xoojiyaan iskaashiga labada dhinac ee kaabayaasha dhaqaalaha wasiirka qalabka gaadiidka saadka iyo biyaha ee morocco cabdulqaadir amraa iyo wasiir ku-xigeenka ganacsiga ee dalka shiinaha ayaa abbaaray dadaalada labageesoodka ah ee hadda ka socda horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyada oo lagu sahminayo rajada iskaashiga labada geesoodka ah ee mustaqbalka goobtaasi amaba dalkaasi morocco amar waxa uu ammaanay heerka iskaashiga ee u dhexeeya morocco iyo shiinaha isagoo xusay in siyaasadda iyo iskaashiguba uu noqon doono mid markii marka ka dambeysa lasii kobcin doono dhanka kale waxa uu tilmaamay in iskaashigani loogu magacdari doono iskaashiga rabat iyo bejen oo ah labada caasimadood ee shiinaha iyo morocco soona bilaabday laba kun lix iyo tobankii lana xoojin doono iskaashigaasi laba dhinacaadka ahi wadashaqeynta cusub ee u furantay dhanka iskaashiga shiinaha iyo morocco ayaa saadaaliyaasha siyaasadda iyo horumaradu waxa ay sheegayaan in ahmiyad gaar ah u leedahay morocco maadaama dalka shiinaha uu haatan u noqon karo kaabe dhaqaale iyo kaabo dhisme iyo dib u soo nooleynta caasimadaha dalkaasi qaan waxa uu ammaanay xiriirka wanaagsan ee kala dhexeeya labada dal ee isaga markaasi uu ku matalayo morocco walow dalka shiinaha xiriirka morocco uu la leeyahay ay tahay in uu ka qayb qaato horumarinta iyo wadashaqeynta ganacsiga iyo horumarka dhaqaalaha iyo mustaqbalka ee dalkaasi morocco
guud ahaan dhegeystayaal saaxiib yaal waxaynu intaasi ku hakinaynaa barnaamijka taariikhda dunida oo aad dhegeysataan toddobaadkiiba mar waxaynu diradda ku saarnay toddobaadkan islamarkaynanu ku ifinay taariikhda dalka kumanaan sano jirsaday ee morocco iyo qaababka uu u dhaco xaduudaha dalkaasi uu la leeyahay badaha iyo weliba wadamada kale ee kaabiga ku haya oo isbayn ka mid tahay soo saaraha ila socodsiinta barnaamijka anigoo cabdita axmed macluum ayuu ahaa cabdiweli ayaa farsamadii kaabaya intaynu ku kulmi doonno toddobaadkani midka xiga iyo barnaamijkani kasii xiiso badan asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu